fadhiisin ay ka samaysan rabeen ama ay ka samaysteen kooxda ugus saldhig degmada badhaadhe ayay weerar ku qaadeen ciidamada geesiyaasha ah ee daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland halkaa ay ku burburiyeen hub iyo saanad waxay lahaayeen waxna looga qaaday loogana dilay lix ka mida kooxda ugus lixdaas ooy laba ka mida ay ahaayeen saraakiil ka mida kooxda ugus midka koowaad oo ahaa dhakhtarkii guud ee aagga galbeed ee gobolka jubbada hoose magaciisana lagu soo gaabiyo suhayb ama khaalid magaca ay ola baxeen midka kalena uu ahaa taliyihii xisbada ee kooxda ugus ee aagga galbeed ee gobolka jubbada hoose magaciisii horena uu ahaa shuraym aadan cali iyagana ay ola baxeen warsame halkaas oo waxaa weeye loogana qabtay hal nin oo hadda lagu hayo xerada kulbiyow